Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa tababar u furay shaqaalaha ku-meelgaarka ah ee diiwaangelinta codbixiyayaasha ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Tababarkan oo ah mid muhiim ah ayaa la xiriira diyaargarowga diiwaangelinta dadweynaha si ay dadku u helaan kaararka codbixinta kaas oo qayb ka ah hirgelinta nidaamka doorashada dalka. Tababarka ayaa waxaa daafuray xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb. Ugu horeyn Cabdulaahi Salaatiro oo ah guddoomiyaha xubnahan ayaa shaqaalaha ku dhiirigeliyay in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda.
oo ay taariikhdu tahay saddexda bisha lixaad in la furo tababarkii diiwaangelinta codbixiyayaalka ee dowladda galmudug isla markaasna hore loogu sii dhaqaaqo sidii loo hirgelin lahaa doorashada qof iyo cod ee la doonayo dhammaan in laga hirgeliyo dalka soomaaliya sidaad la socotaan doorashadu waxay ka bilaabataa isdiiwaangelin qof aan isdiiwaangelinu ma yeelan doono xuquuq loogu codeeyo iyo xuquuq uu ku codeeyo midna diiwaangelintaas ay ka bilaabanayso doorashadu waxay muhiimad weyn u leedahay daatada iyo maxaanku idhaahdaa sirta iyo horumarka codbixinta ayay waxay u tahay kaalin weyn iyo muhiimad weyn ay ugu fadhisaa halkan waxaa laydiin keenay maanta tababarka aad qaadanaysaan wuxuu ku saabsan yahay sida daatada loo maamulayo sida loogu shaqaynayo qalabka doorashada macluumaadka la xiriira qofka codbixiyaha ah sida loo diiwaan gelinayo sida loo kala saarayo codbixiyayaasha kala duwan ee xilliyada kala duwan isdiiwaan gelinaya sidaa awgeed waxaa laydinka rabaa inaad feejignaan dheeriya la timaadaan oo aad ku fahamtaan duruusta halkan laydinka siinayo oo ay idin siinayaan macallimiin iyo tababarayaal ee ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo ka yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhanka kale maxamed amiin cabdulaahi oo ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa madasha ka soo jeediyay hadallo kooban sida uu tilmaamaya qodobkaas marka shaqaalaha la tababaro waa la dhaarinaa waa arki jirteen sooma madaxweyne la dhaarinaayo guddoomiye baarlamaan oo la dhaarinaayo xildhibaano la dhaarinaayo wasiirro soo maaha adinkana waa laydin dhaarinaa waxaa lagugu dhaarinaa inaad ilaalinayso aad u hoggaansamaysid ilaalinaysid dastuurka dalka dhammaan xeerarka doorashooyinka iyo sirta doorashooyinka ama xogta waxaa jiro dukuminti laydinka saxiixi doono oo la dhaho sharciga ilaalinta sirta xogta doorashooyinka maxaa ka mid marka waxyaabaha ilaalinaysid macluumadaas aad heshay ee xogtaas aad ogaatay ee dadka magacooda afaran iyo meesha degan yihiin iyo deegaankooda waxood dhan aad ogaato waa inaa ilaaliso yaa ka ilaalinaya naftaada maxayneedu maxay tahay inaadan u gudbinin lana wadaagin dhinaca saddexaad haddii aadan ogolaasho uga haysanin guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka tababarkii shaqaalaha ku-meelgaarka ah ee diiwaangeliyanta codbixiyaasha caasimadda galmudug waa noo furan yahay aad iyo aad umahadsantihiin shaqaalahan la tababaraya ayaa kaalin weyn ka qaadan doona xaqiijinta hanaanka diiwaangelinta doorashada qof ee codka ka dhacayso magaalada dhuusamareeb